shalay waxaa kormeerkaana ku wajahnaa degmada basaabdeere aniga iyo waxaan ahayn saddexa wasiir wasiirka qorsheynta iyo wasiirka caafimaadka iyo aniga oo ah wasiirka xamasa iyo kheyraadka biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed qasax dheere waa bay soo maaha
ha degmada maxaad waxay ka tirsan tahay degmada basaabdeere waxay ka tirsan tahay gobolka gobolka gobolka bay maxaad halkaa u gaarteen marka
wallaahi badana arimo badana wasiiro badana iskula jirnay muhiimadda sida aan ugu kuurtalno baahida bulshada meesha degan ayay ujeedka noogu weyn kaasu ahaa waxaa ka dhalanali jiray hay-adda ayada la yidhaahdo atra oo ah ayadana international ah
waa tahay maxaad marka halkaa ku soo aragteen
wallaahi niyo insha allah kulley hadda magaalada jooggeeda waa iska fiicnaa inkastoo ay magaalada magaalada socdo ay tahay bulshadeeda waa bulshada waa iska dhibaataysan tahay laakiin aniga ka wasiir ahaan ujeedka aan u socday safarkay ku saabsanaa arrimaha biy biyuu ahaa kolley eelala ku yaallo oo riigaga ah markaan biilacagta ma jirin laakiin waxay aada ugu baahnaayeen eelalka markaan soo fiiray eelal eelaan tagay waxaa ku qornaa kun sagaal boqol sideed iyo koodii in la qoday oo la dhasay ma garan markaan waxay u baahan yihiin eelashaas asira u baahan yihiin motooray u baahan yihiin sida kale biya waa okay laakiin dhibaatada ka jirto adi hadda eelashaas qalabkooga qalabkii oo duugowey motooray oo duug ah iyo beblema ay ma shaqaynayaan markan waxay u baahan yihiin in la dayatira u baahan yihiin insha allah kulley taasna haddii ilaah yidhaahdo waa ku waa ku guda jirnaa arrintaas
waa tahay n waxaad sheegtay in kormeerka qaar ka mid a wasiirada iyo hay-ado inay idinku wehelinayeen iyaguna maxay ujeedadoodu ay ahayd
ujeedadoodu kolley wasiirka qorsheynta iyo wasiirka caafimaadka ayaa ila socday muhiimadda hay-adda atro ayagana meesha waxay ka waday barnaamijyo samafal ay ka waday ma garat waa gartee
iyo barnaamijyo ay horey ay u sameeyeen oo waxaa jiray yuud tababar oo dhalinyarada ay u sameeyeen oo ay xirfado lagu barayay iyo waxaa jiro dayaatir ay ku sameeyeen elbiyoodyo waxaa kaloo jiray barnaamij ay rabaan hadda inay bilaabaan oo ilaa adii shan boqol iyo kalkoos oo ay rabaan inay oogoo lacag ay u biiriyaan ilaa barnaamijkaas saddex bilood inuu soconaya u malayna markan ujeedada aan u soconay taas ay kormeerkaas taasa ku saabsana maamulkii degmada ma la kulanteen ha ha maamulka waa markuwataas waajib maamulka waa aqarnay waa shirnay waxyaabo badanaa ka wada hadalnay arrimo ammaanka waa ka wada hadalnay alxamdulilah maamul fiican oo jooga bulshada iyo maamulkooda maamulkooda waa isku reera yihiin waa is aragnay alaa kulli haal arrimihii aan u baanay waa kusoo guulaysanay waxyaabo maamulku uu idiin soo bandhigay oo wax ka qabasho u baahan oo idinla wadaageen miyaa jiray maamulka wax badan maamulka wax badan waa ogtahay maamulka waxay maamul ka yihiin degmo oo go-doonsan mugarad cabashadooda ugu weyn waxay ku saabsanayd amniga iyo sidii degmadaas wadooyinka loogu furi lahaa iyo baahiyo badan waa iska jiraan meesha waa ogtahay degmadaas goodon waay raashinka waxaan u malaynaya waxa yaroo gaaragarneed iyo waxtaas lagu geey maahayna meel ay gawaarida ay tagto ma aha aha waa tahay marka ugu dambeyn marka kormeerkiina maxaa idinka ka soo baxay saacad wasiir
wallaahi kolley insha allahu waxyaabo badan oo dhibaatooyin badan aan soo aragnay taas waxaan rabnaa annaga kolley ka maamul ahaan ka dowlad koonfur galbeed ahaan waa la soo laabanay madaxweyneha ula tegaynaa waxaan rabnaa haddii ilaah yidhahdo arrimahaas badana baahadooda wixii dowlad goboleedka tabartiisa in ay ay sameeyaan ay baahadaas
xagga tamarta marka laga hadlay wasaaraddii shaqada ku lahayd ayaad qayb ka ahayd oo aadna tahay wasiirkeedii see ka tahay degmada qasax dheere
wallaahi mees taas nafteedu waa su-aalo fiican waxaan arkaynay badana magaalada waa iska dhabaataysan tahay koronto badan kama jirto laakiin waxaan arkaynay motoor yar oo meel ku rakabano oo la dhahay kii motoorka magaalada lagu qiiminaayo waaye markan magaalaha deg gaartay maca technologiga kulley badanaa hadda energyda technology laga gaaray soolarada dabeesha marka waxaa saasa horumar kama jirin laakiin insha allahu taas nafteeda waxaan rabna haddii ilaa yidhahdo inaan baahidaas wax ku qabano magaran
waa tahay marka wax qorsho ah oo hadda degmada qansax dheere wasaaraddaadu ay u dejisay oo ay rabto inay wax uga qabato dhammaan baahiyaha ay soo aragtay ma jirtaa wasiir oo aadna la wadaagayso si aad usii ambaqaaddo markii aad ku laabato socdaalkaagii kale
insha allahu kolley aniga kormeerkii ugu horreeyay shalayaan tegey shalayaan soo arkay markan insha allahu kiimka wasaaraddan la fadhiisanayaa waxaan rabnaa insha allahu wixii qorshe ama balaan aan ugu talagalno degmadaas jibalkaa usoo siin haddii la yidhahdo ugu dambeyn wasiir adoo ka faa'iidaysanaya fursadan qaaliga ah ee warbaahintan qaranka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ay ku siisay maxaad jeclaan lahayd raadihan iyo dhammaan bulshaweynta ku dhagaysanaya inaad uga faa'iidaysato ama reer koonfur galbeed ama jaaliyadda koonfur galbeed ee iyagu bannaanka ku dhaqan iyo guud ahaan shacbiga soomaaliyeedba
waxaa ugu faa'iidaysanayaa raadiga fursadda aadisay waad ku mahadsan tahay marka koowaad marka labaad waxaa leeyahay jaaliyadda koonfur galbeed ama shacabka koonfur galbeed waxaa leeyahay in ay ka shaqeeyaan horumarka deegaankooda nabadgelyada deegaankooda inay ka shaqeeyaan ayaan ku boorinayaa insha allahu waa ogtahay jaalidaha dad wax badan ay qaban karaan ayaga naftooda waxaan leenahay ayagana waxaan ugu baadayaa inay deegaanadooda ay kusoo laabtaan ay dadkooda dhabaataysan waxaa u qabtaan haddii la yidhahdo